socotaysa aanu ku bilownaya in ka badan toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka nuurdugle shalayto dad rayid ah oo ay ku jiraan waayeel ayaa la sheegay in ay ka yimid yihiin dadka al-shabaabku ay dileen oo deegaankaasi ay ku laayeen haddaba weerarkan ugu dambeeyey iyo howlgallada ka socda gobolka shabeellada dhexe ayay falastiin axmed iimaan ka waraysatay xildhibaan yaasiin ferey oo hore u soo noqday kusimihii hay-adda sirdoonka qaranka nisa haatan waxa uu ku sugan yahay furinta dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe
waa mahadsan tahay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka nuurdugle kooxaha kawaariijta waxay soo weerareen macaawisleydii deegaanka nuurdugle waxay iska caabin aada iskaga caabiyeen waxay sameeyeen dadkii deegaankay aada u gumaadeen ay aada u dhibaateeyeen waxa ay nimankaanu hadda ay wadaanna waxaa waaye inay la diriiraan dadka deegaanka oo ay carruurta iyo odayaasha iyo haweenka ay dhibaateeyaan waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka nuurdugle
marka ilaa iyo meeqo qof aa ku dhimatay dagaalkaasi inta aada ogtahay
wallaahi ilaa tabaneeyo oo dhimasho ah iyo iyo dhowr iyo toban dhaawaca waayo oo dadkii deegaanka ah oo aan ahayn ciidamo dowladeed iyo intaba balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas oo waana iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin laba tuulo ayay kooxaha argixisadu ay ku fikirayeen waa u suuraab weysa in la wareegaan tuulooyinka waa iska caabiyeen jab weynna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badana gaaray kooxaha argixisada
marka dadkan aad sheegtay deegaanka rayidka ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayida
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan waxay marka jab weyn kala kulmeen dadkii deegaanka ay hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas meesha marka dagaalaa ka dhacay culus dagaalkaas oo khasaarahaasu ka dhashay laakiin ayagaa khasaaro badan inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga ahaa oo xool dhaqatada ahaa
in muddo ahay ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka nuurdugle iyo tuulooyinka u dhow dhow muxuu dagaalku horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay
waa maadsan tahay dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshuu hadda joogo waa meel aada u fog waayo dhulkuna waa ballaaran yahay meesha hadda lagu socdana waa gobolka shabeellada dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa markana kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshay ku socdaan waxaan rajaynaynaa in oo dadka deegaanka waad la socotaa waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamo dowladeed ay ay meel la wareegaan masaajidka cali guduud balse horumar fiicana laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habiin hore iyo habiin ka horreeya habiin iyo maalinba nimankan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo iyo iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argixisada waxaa ku socdo dagaal aada u culus innagana waxaan rajaynaynaa in aan maadaama ay iskuday hadda samaynayaan inay soo weeraraan deegaanka nuurdugle oo dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib isu soo abaabulin inay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan ilaahay idinkii jab culus oo nimankan waxa ku kalifayaba waa dabardafi iyo iyo sheeg inay inaysan meelay ceysadaan aysan jirin oo meelay ku baqdaan waxay waxay ka fikirayaan inay inay webiyada ka tallaalaan ka tallaabsadaan ay cararaan taasaa ku kalifaysa inay hadda waxyaabaha ay samaynayaan dagaalka waa laga gaaray guulo waaweynaa laga gaaray marka
waa la dhamaystiri doonaa maalmaha soo socda ilaahidkiis marka hadda meelaha aad isleedihiin waad gaari doontaan maalmaha soo socda xaggee ka mid a xaggee ciidankan hadda ku jihaysan yahay
ciidankan waxay ku jihaysan yihiin dhul labadan state labadan gobol oo saddexdan gobolba aan dhaho guud ahaan in maalmaha soo socda in guud ahaan lala wareego gobolka shabeellada dhexe kuwa kale hiiraanna howlgalkii asigana uu socdaa midka shabeena isha galguduudna isaguna wuu soconaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ilaahay idinkiisa in saddexdaas gobol ama aan dhaho afarta gobol qayb ka mida gobolka mudug sida magaalada xaradheere ay nimanka aanu gacanta ku haystaan iyo iyo magaalooyin tuulooyin yarar oo lamida oo oo muduga waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda ay gacanta soo galaan ilaahay idinkiis oo gobolkuna saas ugu xirmo dowladda iyo ciidamada qalabka sida gaaran ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yihiin waxaan u baahannahay in sida hiiraan laga sameeyey oo dhibaato hadday isku dayaan kooxaha argeysadu inay dhibaateeyaan dadka deegaanka in dadka deegaanku ay ay isugu gurmadaan iskuna gacan siiyaan sidii kooxaha argeysada loola diriro waxaan rajaynayaa dadka degan gobolka shabeellada dhexe inay dhibaatada ay ka geysteen deegaanka nuurdugle kooxaha argeysada ah inay si wadajira ay uga jawaabaan ayaan rajaynayaa annagana si dowladnimoa iyo si deegaana uga jawaabi doonaa ilaah idinkiis
aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan yaasiin ferey waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed ciimaan